فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhowxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad habeen walba kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalk oo sheegtay inaan xisbi diin ku shaqo leh loo ogoleen doorashooyinka ay doonayaan inay qabsadaan wasiirku u dhawaaqaya arrinkan ayaan idiin soo gudbi doonnaa culimmada soomaaliyeed maxay ka yidhaahdeen arrinkan mid ka mid a culimmada soomaaliyeed oo aan qodobkani ka wareysanay ayaad dhuuxa caawa ku dhegaysa doontaan madaxda dowladda federaalka oo labalaba isugu jeestay bilaabayna inay eedo la yaab leh isku jeediyaan waxaan idiin soo gudbi doonnaa xildhibaan jaasuus u shaqeeya dowlado shisheeye ku tilmaamay wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka barnaamijka dhuuxa wareysiyada inta u socda qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sidee looga faa'iidaystaa xalaqaadka cilmiga ah ee masaajidda kuunya barrow warbixin aynu idinkaga diyaarinay ayaan dhuuxa idinkugu haynaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka oo weerar afka ah ku qaaday hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland isagoona sheegay in axmed madoobe uusan haysan wax sharciyad ah uu doorasho ku qabto iyo mid maamulba xamse oo caraysan goodisna u diray axmed madoobe ayaad dhegaysa doontaan barnaamijka waxaan ka marnayn xubintii caafimaadka ah iyo warkii caalamka
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag waa habeennimo talaada ah taariikhda hijiriyaduna ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha shanaad sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa siddeed iyo tobanka bisha koob iyo tobanaad ee labada kun afar iyo labaatanka qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ayaan idiin soo gudbi doonaa balse markan waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka oo qodobo muhiima xambaarsan waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi guri ku yaala meel u dhow isbitaalka kamaal cadwaani ku yaala beytilaaya ayay ciidamadii udda ku garaaceen duqimaad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqimaasi ku shaydeen ka badan toddobiyo toban ruux oo shacabreyd ah halkee dhaawaci kala duwan soo gaareen tira intaa ka badan sidoo kale waxay ciidamadii udda duqinaad u xoogan ka fuliyeen guri ku yaala waddada jala ee magaalada ghaza waxaana halkaasi ku shaeday sida la soo warinayo toddoba ruux oo shacab ah halkee ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan duqimo kalacayna oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka ghaza ayaa waxaa ku shayiday in ka badan sagaal iyo labaatan ruux oo shacabreyd ah halkee dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan xasuuqaad u daran oo iyo ciidanka yuhuuda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuuda geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaana gaaraya ilaa iyo afar xasuuq kuwaasoo ay ku shaydeen ka badan toddobaatan iyo lix ruux halkii ay dhaawaci kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol konton iyo siddeed ruux oo kale iyadoo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee marinka godoonsina khaza sheegtay in tobanaan ruux oo iskugu jiro shuhaado iyo dhaawacyay ku usxaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda dagaala adag oo lagu jabiyey maleeshiyaadka aresef ayaa ka dhacay galbeedka waddanka suudaan magaalada faashil ee ku taala gobolka daarfuur ee galbeedka waddanka suudaan waxaa ka dhacay dagaalo u dhexeeya ciidamada milatariga suudaan iyo sidoo kale maleeshiyaadka loogu yeedho dacmu sariica ama r s f milatariga suudaan ayaa guula ka sheegtay dagaaladaasi war qoraalla uu soo saaray hogaamiyaha qaybta lixaad ee ciidamada milatariga suudaan ee ku sugan magaalada faashir ayaa waxuu ku sheegay in dagaaladani socdeen muddo laba saacadood ah ayna ciidamadoodu dirin tiro ka mid a askarta maleeshiyaadka r s f iyadoonay ka dhaawacin kuwa intaa ka badan wararka haatan laga helaya dagaalkaas ayaa waxay sheegayaan in ciidamada milatariga suudan ay dagaalkaasi ku dileen wax ka badan boqol iyo konton neeskir oo ka tirsan maleeshiyaadka r s f milatariga suudan ayaana sheegay in haatan gacanta ku dhigeen saldhigyo iyo xarumo badan oo ay leeyihiin maleeshiyaadka waxayna sidoo kale ka dhawaajiyeen ciidamadooda ay horumarro ballaaran ka sameeyeen fagaaraha dagaalka dhinaca kale maleeshiyaadka dacmu sariica maresef ayaa ilaa iminka waxwaaraa ka soo saarin dagaaladan ay milatariga suudan guulaha ka sheegteen dagaalka u dhexeeya milatariga suudan iyo sidoo kale maleeshiyaadka r s f ayaa soconaya muddo dheer iyadoona ay dagaalkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tiro badan oo ka mid ah shacabka ku dhaqan gudaha waddankaasi dagaallo xoogan oo u dhexeeya ciidamada xabashida ethoobiya sidoo kale kooxda fano ayaa waxay mar kale ka dhaceen gobolka maxarada wararka ka imaanaya waqooyiga waddanka ethoobiya ayaa waxay ku waramayaan in halkaasi uu mar kale ka dhacay dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada xabashida ethoobiya iyo sidoo kale kooxda fano waxaana dagaalada ugu khasaaraha badan haatan laga soo warinayaa magaalooyinka matiimo iyo arjiho oo labadooduba ku yaala gobolka maxarada warbaahinta ku hadasha afka amxarada ayaa waxay sidoo kale sheegaysaa in dagaallo adag ay saacadii lasoo dhaafay sidoo kale ka dhaceen duleedka magaalada inkubar taasoo wax ka yar boqol kilomitir u jirta caasimadda waddanka ethoobiya ee adis ababa kooxda mucaaradka fano ayaa waxay sheegaysaa inay qarka u saaran tahay inay gacanta ku dhigto ay la wareegto magaaladaasi oo mar ahaan jirtay magaalo madaxda boqorkii xabashida ee mililig weli wax faahfaahinaa lagama helin mana aysan ka hadlin dowladda xabashida ethoobiya dagaalka saacadii lasoo dhaafay ka dhacay qib uu ka mid ah gobolka amxarada waxaana marba marka ka dambeysa sii xoogeysanaya dagaalka ka socda waddanka ethoobiya weerare kala duwan ayay ciidamada gumeysta ayuudu ka geysteen deegaanada caddaanta galbeed ee dhulka falastiin tiro dadda ayaa waxay ku dhaawacmeen weeraro xokugal ah oo ay ciidamada gumeysta ayuudu ka geysteen deegaanada caddaanta galbeed ee ku jirto gumeysiga yahuuda magaalada beytlaxam ee dhacda koonfurta daanta galbeed ciidamada yuhuuddu waxay ku dhaawaceen dad tiro badan kadib markii halkaasi xog ku galeen islamarkaana ay ka geysteen dhibaatooyin kala duwan iyadoo sidoo kale ay ciidamada gumeysta yuhuuddu xog ku galeen deegaano badan oo hoos yimaada magaalada beytlaxam sida laga soo xiganaya wakaalada wararka ee falastiin waxay sidoo kale sheegaysaa wakaalada in ciidamada yuhuudda ay magaaladan iyo deegaano hoos yimaaday ku tuureen banbooyin taasoo waxyaela kala duwan gaarsiisay dadka rayidka waxay sidoo kale ciidamada yuhuuddu weerar rasaasena ka geysteen magaalooyin dhaca bartamaha daanta galbeed waxaana halkaasi ku dhaawacmay dadyo kala duwan oo shacab rayd ah iyagoo sidoo kale dumiyey guryo iyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin dad shacab ah sidaas la mid ah ciidamada gumeysta yuhuuddu waxay weerar ku qaadeen magaalada raamalla ee dhacda waqooyiga daanta galbeed iskoorimaadyo aad u xoogan ayaana wuxuu ka dhacay xerada balaada ee dhacda bariga magaalada naabolis ee daanta galbeed waxaana halkaasi ku wada dagaalamay dhallinyaro hubaysan iyo sidoo kale ciidamada soo duulayaasha yuhuudda iyadoona halkaasi looga itaal ronaadayo khasaaro xoogan dhabarka loo saariyey ciidamada gumaystaha yuhuudda wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa
waa hagaag dowladda federaalk ayaa waxa ay sheegtay in aan xisbi diin ku shaqo leh loo ogoleen doorashooyinka ay doonayaan inay qabsadaan wasiirka waxa loogu yeero cadaaladda ee dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay inaan xisbi diin ku shaqo leh loo ogoleen doorashooyinka isagoo waraysi siinaya warbaahinta ku hadasha afka dowladda federaalk ayuu xasan macalin oo ah wasiirka waxa loogu yeero cadaaladda ee dowladda federaalk wuxuu ka dhawaajiyey in xisbiyada siyaasadeed aan la ogoleen inay ku lug yeeshaan arrimo diineed wuxuu ku tilmaamay in ay mamnuuc tahay in xisbiyadu ay isku abaabulaan wax diin ku salaysan keliyana loo ogol yahay inay ka shaqeeyaan arrimaha siyaasadeed oo keliya iyo shuruucda gacan ku samayska ah oo ay dejisteen horta xisbiyadu muhiim waxay u yihiin doorashada muwaadinka waxa la xisbi marka la yidhahdo xisbi siyaasadeed xisbi siyaasadeed marka wuxuu kala ilaalinayaa dadweynuhu inay isku abaabulaan wax ka duwan siyaasad wax ka duwan inay isku abaabulaan oo xisbi siyaasadeed saasaa loogu samaynaya masalan dadweynaha soomaaliyeed iyo ummadaha dhanba looma ogolaanayo inay isku abaabulaan gobol inay isku abaabulaan qabiil inay isku abaabulaan diin oo maaragtay arrimahaas looma ogolaanayo waxaa loo ogolaanayaa inuu siyaasad dalka iyo shuruucda dalka inay isku abaabulaan oo siyaasad keliya ay noqoto kaasi wuxuu ahaa wasiirka waxa loogu yeero cadaaladda ee dowladda federaalk oo sheegayey in xisbi diin ku salaysan aan loo ogoleen doorashooyinka haddaba arrinkan maxay culimmada soomaaliyeed ka yidhaahdeen waxaynu wax ka weydiinay sheekh faarax cali xuseen oo ka mid a culimmada soomaaliyeed wariyaheena mubaarak ayaa waraystay bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wax hadda ayagu ay wadaan nimankaas oo doorashada marka horeba waxaada ma aha waxaqna ma aha inay yidhaahdaan xisbi diinina lama ogolana waa nacayb ay diinta u qaban bay muujinaysaa wa in kaana xisbi diiniyaba hadduu raba hadduu hataa ayaga kala qayb gala hataa uusan noqonayn xisbi diiniya oo uu noqonayo xisbi ayaga lamida haddana waxay muujinayaan dee nacaybkooda ayaa ka muuqanaya marka ay musbaqanba u xarimayaan in xisbi diiniya la furto inkastoo sharciba uusan ahayn hadda xisbi diiniya in la furo oo doorasho uu la galo ee axsaab shayaadiina amaba sideedaba ay ka furan tahayba doorasho ee ilaahay diintiisa muxuu ahaa in adduunka lagu xukumo inaan sideedaba wax qawla iyo wax ra'ya iyo wax sawda maba ka furnaba laakiin hadda waxaanu ku ka qaadaynaaba inay ayagu ay fardan wa taqdiiran inay ayagu dhaheen ma ogolin xisbi diiniya waxay noo muujin inay ayagu aysanba diin rabin majaalna aysan ku lahayn diintuba dowladooda wax majaal aysan ku lahayn waxa ay ku sheegayaan diinta awqaaftuna inay tahay wax beena oo waxba aan ka ahayn marka sideedana diinta islaamku iyada islaamu yacluu walaa yuclaa sideedaba islaamku isagaa sarreeyo inay axsaab kale la tartamaanna ma banaana in isagu uu maaragtay uu ka doodo muxuu ahaa nidaamka iyo muxuu ahaa waxa loola jeedo masiirka dalka lagu hogaaminayo in laga doodona ma banaana lianna waaba wax ilaahay meel dhigayba oo salaadaas aan dukanayno iyo soonka aan soomayno iyo waxaasay lamid tahay marka ma dukanaa mise ma aan dukanno ama ma soonnaa mise ma soonno xisbi diiniya ma muxuu ahaay ma furanaa oo maka qayb galnaa tartanka iyo waxaasu waa barnaamij khariban marka caalamka oo dhan baan hadda u dhisanba inaan wax diina aan adduunkaba aan laga ogolaynba oo hadda ka horna wixii baroobeeyey ikhwaanul muslimiin baa waxaas ku khasaaray oo nimankii algeria xisbigii fiis la dhihi jiray iyo xisbigii ikhwaanul muslimiinka ee hadda masar laga baabiiyey lagu tuntay marka muslimiinta waxaan leenahay inaan lagu ciyaarin oo maaragtay nin iska hadlay warkiisa aanay maaragtay ku kadsoomin ewelba meesha diinuma oolin ilaahayna maaragtay hadee maba ogolaba kuwaas iyo waxay wadaanna ma hagaajinayo diinna ma rabaan arrintaas laakiin maxay tusaysaa dad axsaab waxaa jira diini ah iyo ururo islaami ah oo laakiin bal ka dhor sugaya siyaasadda ama isha ku haya oo magaalada muqdisho ama magaalooyinka kale wadanka ama xataa dibadda ha ku noolaadeen ururadaas warkan muxuu tusayaa oo wax uun ka filayay dowladda federaalka ururada diinta sheeganaya oo muxuu ahaa ama hadda axsaab ahaan hadda aan u samaysnayn laakiin urur markaa diin sheeganaya sida kuwa hadda joogo kale oo haddaba adduunka ka jira jamaacadkaas kolleyba dhahaya dacwaan wadnaa ama diin baan wadnaa waxay tusaysaa dadka ay iyagu muxuu ahaa ay difaacayaan oo muslimiin weeye ay dhahayaanna inay dad noocaasa yihiin ayay laga dheehan karaa marka in ayagu lunsan yihiin aljamaacaad diiniya oo diin sheeganaya oo nimankaas taageersan horta wax ay diin wax ka ogyihiin ma laha ama ayba maaragtay ay diinba hadda iyagu ay lug ku leeyihiin laakiin waxaan u sheegaynaa inayna ummadda kale ku lug go-in oo diin ahaan aan loo qaadan waxaas iyagoo dhahayaan maqlayay dowladda diinta la heshiisiiyo iyagoo shirka hadda ka hore ay qabtaan waa heshiisiinta diinta iyo dowladda marka waxaan waxayna tusayaan calmaaniyadda inay adduunka calmaaniyada ay ka shaqaynayso oo dalkana calmaaniya uu ku shaqaynayo diin la-aan uu ku shaqaynayo meesha aan la ogolaynba wax diina waxa wax lala yaaba ah oo nin caamo ah inuu yidhaahdo dad isu yimiday oo culimo isku sheegaya oo boqolaala oo mashaayikh isku sheegaya intay inta imaadaan baa meel kulan ay yimaadaan laga waayo hal qof oo yidhaahdo war diinta islaamka ha lagu xukumo dalka waa nasiib dara xaqiiqatan oo dadku xataa ay la yaabayaan oo dad xataa caamo ah oo iska calmaaniyiina ayaa la yaaban dowrka ay dowrkooda inay gabaan culimmadu oo ay meel cad ay ku dhunsan yihiin waddada ayagaba aan waxba ku falaynin ayaga oo ayaga xataa laftooda riixaya in ayaga ay taageerayaan oo ay leeyihiin waa muslimiin waa dowladda islaamiya waa dad wanaagsan waxaan leenahay marka idinkaa lumaye hade waxa waaye ka soo noqda walba oo nimankaa wax idinkaga baxaano go-aankada ay soo saareen oo ah urur diiniya lama ogola inkastoo hadda hadday ogolaadan aanan ictibaari lahayn annagu aanan ictibaar u samayn lahayn haddana macnaha uuna tusinaya waxay tahay ana haadihi dowla dowla calmaaniya laa diina shaqo aan ku lahayn diintu aysan khusaynin marka faslu diin can idowla wixii lihi jiray ama can ilxayaati inay si tamaama ay horta u dabaqayso dowladda hadda meesha ka jirta hadda ka shaqaynaysa sheekh farax ugu dambeyntii dad baa aaminsan hadda marka laga hadlayo dowlad islaami ah ama shareecada in lagu dhaqmo in lagu raadiyo qaab xeelad ah oo markaa xeeladana ay ku sharaxayaan qaab aan dagaal ahayn sida hadda mursi oo kale ayaad soo qaaday masar qaabkaasoo kale in dowladnimada lagu galo baarlamaanka wadaadadu ay halkaas ka soo galaan tii laftigeeda ayaa hadda dowladda federaalku ay tiri xisbi diini ah lama ogola marka dadka raba in shareecada qaabkaas lagu helo goorma imaanaysaa marka shareecada islaamka in lagu dhaqmo ciddi fahmaysa xaqiiqatan waxaan dagaal ahayn diintu kuma timaadaba diintani say ku timida waageedii hore ay ku hana qaaday bay ku hana qaadaysaa hadda diintani baryo baryo iyo tanaasulaad iyo gaalo lala tanaasulay ama lala mufaawalooday ama wax lala meel dhigay ama awood qeybsi gaala iyo muslimiin dhex maray kuma imaana weligeed jihaad bay ku timid diintanu seef ayay ku timiday weligeedna sunnada ilaahay sidaas waaye wax iska bedelayaana ma jirto diin ku timaada muxuu ahaa baarlamaan in laga dhex sheego ama min khali baarlamaan in laga soo doorto ama iday cod ka hesho waxaasi wax diinna ma ahan islaamna shaqa kuma laha mana haddana maba ogolaba kuwa hadda joogaba maba ogola lafteeda iyadoo xataa aan diin ahayn oo diin la-aan ah ayaa xataa lafteeda kuwa hadda jooga nacaybkay islaamka u qabaan darteed baba magac diineed xataa duuraba magac maldahaan oo aan qiimalaynba ha ahaadee ayba ka cararayaan marka meesha islaamnimo ma taallo diini ma taallo ummaddu laakiin waxaan u malaynayaa hadda inay ka dherigsan tahay
سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka dhagu xawareysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha islaamiga ah ee alfurqaan qodobo kale ayaan idiin soo wadnaa balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii joogtada ahayd ee caafimaadka caawana waa xalqada siddeetan iyo sagaalaad doctor qorax ayaa inoo soo jeediya أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا dictor waxaad noo sharaxdaa otitis caabuqa ku dhaca dhagaha qaybta dhexe
aada iyo aada umahadsantahay otatis media is an infection of the middle ear dhegta markii la rabo in anatomy ahaan loogu sheego waa qayb banaanka taallo qayb dhexda ah iyo qayb gudaha jirka ku jirto marka otatis media waa qaybta saa arkaysa media means waa medium waa dhexda marka waa dhegta qaybteeda dhexe cudurkan sida badan waxaa lagu arkaa ilmaha ilmuhu ku badan yahay dhagaha dilaaca marka cudurkan waxyaalaha sabab way badan yihiin waxyaalaha sabab waxaa kamid ah bacteria and fungal yacni labadaas labadaas ilma aragto baa sababo waxaa kaloo sababo dirty water swimming inuu macnaha cunuga uu ku dabaasho biyo wasaqa oo meel fadhiyo dhagaha ka galaan waxaa kaloo sababa allergic xasaasiyadda qofka ku dhici kartaa waxaa kaloo keena adenoids oo ah yacni qanjir waxaa jira dalqada gadaasheeda ku yaallo oo ballaarto kadibna xiraya scacian tube waxaa jira tuubo ka baxda halkaas oo dhagaha ku furan kadibna breshurkii mid isku dheelitirkii breshurka bannaanka iyo kii gudaha yaa dhibaato ka dhacaysa kadibna way keentaa cudurka inuu dhaco Ee, waxaa kaloo keena common cold ama khaasatan viral wuu keenaa isna calaamada lagu garan waxaa ka mid ah xanuun cuncun iyo dhagtoo malax ka socoto ama dhacaan ka imaado ur aada u daran intaasba waa calaamada ugu waaweyn dhibaatada ay reebta marka haddaan laga daaweynin cudurkan wuxuu keena waxaa kamid ah meningitis inuu u gudbo xuubka maskaxda iyo xungulaha waana cudur khatar ah tonsilitis inuu qanjiraha u gudbo uu keeno caabuq ku dhaco qumanka dhagoole inuu noqdo cunig ama dhagabeel uu keeno sepsis inuu dhinac uu keeno septicemia inuu dhiigaba galo kadibna uu infectionka dhiigga zaaid ku noqdo intabuu keena complicationkaas cudurkan markii la baarayo waxyaala lagu baara waxaa kamid ah clinical picture oo ah calaamadii aan soo sheegay lagu daray physical examination oo la isticmaalayo weliba qalabka loo yaqaano otoscopy mashiinta loo yaqaano c b c oo lagu ogaanayo septicemiyada nooca ay tahay intaas lagu ogaadaa daaweyntiisana waa pharmacotherapy ama pharmacotreatment haddii istaak la imaado daawona way taallaa باذن الله وان لو داوبيا دخترك لو تغو وما سنتين وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waa hagaag madaxda dowladda federaalka ayaa waxa ay isugu jeesteen labolabo iyagoona bilaabay inay eedeemo la yaab leh isku jeediyaan saacadii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada iyo warbaahinta qabsaday eedeemo kulul oo ay hawada isku marinayaan wasiirka gaashaandhigga iyo nin lagu magacaabo murjaan oo ka mid ah xubnaha golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka cabdiqaadir maxamed nuur oo baraha bulshada looga yaqaano wasiir tigtog ayuu xildhibaan murjaan wuxuu ku eedeeyey inuu yahay jaasuus u shaqeeya dowlada shisheeye islamarkaana lunsaday lacagihii mushaarka ee loogu talagalay ciidanka dowladda federaalka xildhibaan murjaan oo sii hadlayay ayaa wuxuu sheegay in wasiirka difaaca ee dowladda federaalka amaba gaashaandhigga uu tahlu ka geliyey boqolaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ka gadaal markii uu ku guray furimaha dagaalka kadibna ayay ciidanka mujaahidiinta al-shabaab gumaad kala duldhaceen wuxuu tusaale u soo qaatay dagaaladii ka dhacay masagawaay iyo masaajid cali gaduud halkaasoo ciidan badan oo ka tirsan dowladda federaalka lagu xasuuqay walaalo ninkaas wasiirka gaashaare kuma tilmaaman karo aniga nin oo si isaga oo jaajuus ah oo dadkiisii ummaddiisa u danqanayn oo xoolihii ummadda dhunsaday xoolihii ciidanka dhunsaday waa la yaqaanaa dowlad shisheeye u shaqeeya oo jaajuus aab ah oo argixis ah ayaa dowladda lagu aaminaya oo u dhiibtay oo xasha sheekh waxyaala dowlad burburka kenya kama tahay oo nin oo si dham aqoon lahayn karta lahayn oo dadnimada ku jirin oo la yaqaano xaaladihiis iyo zero ilaa toban nin oo ka xeerkaas maraya ina hadda mogtahay anana dhaho bir waxaa qaadi jirta xamaaliya xamaaliya shaqala ah ninka dadka dil jirtay oo hargeysa ahaaya oo dadka dil jiray ninkaas kor markay xaaladiis waa ogta waa dareemi kartaa si ay ku sugan tahay horta baallo fuul ceeb ma ah laakiin ninkii dadka naftka joogoy jiray ka waran oo dil jiray oo dhibaatay jiray oo haddana xukun soomaaliyeed ahaayo oo la yaqaano hebel hebel lihi jiray xilliga dadka leejir la yaqaano laakiin ninka shaqada ku caynayo ninkaas marka aqooni karta la dhihi karaa waayo shaqa shaqo ceeb ma ahan shaxaada ceeba horta iyo tugnimo iyo aragaxsanimo ceeb ah laakiin nin shaxaad nin shaqaysanayo oo koranta ka shaqaynayo oo baala ka shaqaynaya nin la yaqaano aqoonaha oo alxamdulillah waa la yaqaanaan maantana soomaali dhan laga yaqaano waxa ahay laakiin asina wuxuu yahay waa la yaqaano oo nin aragixisa oo wiilis ka soo shaqeeyo oo oo tabankaaro ah adina dowlad shisheeye u shaqeeyo oo dhibaato xamar ka dhaca boqolka sagaashan sagaal asaga inuu yahay la og yahay ma garanayo madaxweyne xasan sheekh ninkaas meesha wuxuu ugu hayo cadaawa cadaawa meel bay taalaahay cadaama u baahan tahay ninkaas adag nin waa lawada ogyahay nin inuu oo wax soo shaqey jira la yaqaan waaye asaab cadaan oo cadaan u baahan baasi maxaa cadaanta u baahan maxay tahay nin la yaqaan wax soo shaqey jira la og yahay xaaladiisa la og yahay waa khilaafkiina wax soo ku hayaa dee nin dadkiisi dadkiisa oo damiir u lahayn de khilaaf ma ninkaas waa ogta waa lawada ogyahay nin deegaankiis burburinayay ma wax dhihi karaa aaw ciidamada lagu lahay aaw masagwaa iyo masaaj ciidanka lagu lahay aaw asigaa lahay oo furmihii kasoo baxeen oo mataqaanta kuleynaya masaakiinta oo kuleynaya ciidamada qaranka oo ninkaas kale leeyahay nin mas-uula lagu leeyahay marka mas-uulimiis maxay tahay mas-uul oo waxay mas-uulkaas doorasha weligeed cid diidan ma laha asi iyaa ka hadalda asig ma wasiirkii daawud aweys ma isku bedele wasiirka arrimaha gudaha ma isku bedele waa wasiirka ashaadhiga oo ciidan loogu taga meel fadhiyo maxaa gala asay doorasha doorasha dhacwiyeysa dhinacaasi waxba kama gelin shacabka soomaalida waxaan sheegayaa ha dulqaataan waxaan oo oo qashanka oo wasiiro leeyahay aqoon iyo kartamada lahaynin oo ummadda dhibaataynayo deegaankeeda dhibaataynayo ummadda kale soomaalida deegaanadooda dhibaataynayo ninkaas wasiira ku walaa ku leeyahay wasiiramadiis in cid oo tahay ma garanayno wax oo wasiiro yahay oo ma naqaano waa waa nin nin oo iska cayaar suuqo nin shaqa dad ku caynaya bil baalaa fuul jirtay nin dad ku caynaya ninkaas oo ma ma garan karno ina oo maanta dowladnimo kuma tilmaam karno xildhibaan murjaan ayuu kaasi ahaa dhinaca kale wasiirka gaashaandhig ayaa isagana qoraal u muuqday aflagaad wuxuu soo dhigay baraha bulshada isagoona weeraray xildhibaano murjaan uu ka mid yahay oo diidan ajandayaasha siyaasadeed ee uu xasan sheekh maxmuud wato dhowaan shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur iyo rag kale ayaa iyagana warbaahinta ka soo muuqday iyagoo eedeemo kulun u jeedinayay madaxda dowladda federaalka axmed macalin fiqi iyo wasiirka gaashaandhigga oo u muuqday inay matalayaan madaxda dowladda federaalka ayaana jawaasiis khaa'imiin ah ku tilmaamay mucaaradka فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag sidee baa looga faa'iidaystaa xalaqaadka cilmiga ah ee masaajidda deegaanka kunya barrow warbixin muhiim ah ayuu wariyaheena muuday maxamed abu muslim inooga soo diyaariyey qodobkan أرى حلقاته فأذوب من وله ويهتف خاطري الله الله على حلقاته عشنا طفولتنا وفي سنواتنا الأولى حفظناه يزيد وداد صحبتنا بصحبته
masaajidda waa goobaha ugu qayrka badan ee lagu qaato cilmiga naafica ah markaad ku dhex socdaasho wilaayaadka islaamiga ah waxaad ogaanaysaa in masaajidda ay dad badan cilmiga ka bartaan iyaga oo ka faa'iidaystay culimmadda duruusta akhrinaysa dhowaan waxaan booqday deegaanka kunyubarow oo ka mid ah shabeelaha hoose ahna deegaan hoostaga degmada baraawe si aan u ogaado masaajidda iyo xalqaadka ka socda masaajidda kale ah quba faaruuq iyo abubakar waxaa si dardar leh ugu socdaa duruus ay ku xiran yihiin dad cilmidoon ah oo dhallinyar u badan ugu horeyn waxaan tegey masjidka weyn ee quba waxaana la kowsaday sheekh faarax cali xuseen oo darsi akhrinaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد باب في فضل جرير بن عبد الله البجلي صحابي قاس
qaar ka mid ah ardayda darsigani ayaa faahfaahin inaga siinaya kitaabka loo akhriyo iyo muhiimaddiisa magaceyga saalex maxamed cabdulaahi kitaabka halkan ka socda waxaa lahaa mukhtasar saxiixu muslim oo uu leeyahay alxaafid zakiyuddiin cabdulcadiim ibnu cabdilqawi almundiri addimishqi oo noo akhriyo fadiilat sheykh faarix cali xafidahu llah waracah kitaabkaas hadda waxaawa noo socda isaga waxaaba ha daraaseynaa oo sheekhu noo akhriyaa annagana aan ka tarsanna ardayda ka faa'iidaysta sheekha Een, kitaabka iminka aad een, dhaalacnaysiin imisa bilood buu socdaa Een, kitaabka waxaa la bilaabay shawaalka lasoo dhaafayay kitaab weyn waaye quraabat hadda wuxuu socdaa toddoba ilaa sideed bilood uu socdaa hadda waa gartay intii aad kitaabkani ee, dhaalacanaysay maxaa ka faa'iiday run ahaantii wax badan aan ka faa'iiday kitaabka intaan daalacanayay aan sheekha waxaaba hoos fadhiyay aan wax ka baranayay waxaa ka ahaato cibaadaadka sida salaada iyo soomka iyo zakada iyo xajka ee ha ahaato qaabka mucaamalaadka jinaayaadka wax badanaan sheekha waxaaba aan ka faa'iiday kitaabkani run ahaantii wax mar hore aanan aqaanin aan hadda waxaaba bartay wax badanaan ka faa'iiday waxaan la koobi karin meeshaan lagu koo- lagu koobi karin aan meeshaan ku bartay Een, kitaabka aad dhaalacanaysay wax ma nooga akhrin kartaa waxyaalihii aad ka faa'iidaday haa run ahaan kitaabka wax badan aan ka faa'iidnay Een, hadda waxyaal ka mid ah aan ka taabto kitaabka waxyaalaha aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah waxaa ka faa'iidaystay waxaa ka mid ah xadiidkii uu warinaya abi hureyra radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal alayhi wasalam idaa walaqa alkalbu fii inaayi axadikum falyuriqhu huma liyaqsilhu sabca maraat idaa walaqa alkalbu hadduu eeg waxaa waaye uu walaqo ama waxaa carabkiisu ku lalabo fii inaayi axadikum midkiin wiilkiisa oo wax carabkiisa uu geliyo eega falyuriqhu biyaha markaasi ku jira weelka iska daadiyo uma liyaqsilhu kadib ha dhaqo sabca maraatin toddoba jeer ha dhaqo oo waxaa waay meesha xifqa waxaan ka faaidnay waxaan ka bartay xukun ah xadiidkaasi uu sheekhna waxaa waa noo daraaseeyey in eyga najaaso uu yahay waxaa waaye hadduu weel afka uu geliyo ama carabkiisa uu geliyo in weelkaas biyaha ku jira la daadina aan la isticmaali karin kadibna weelkaas toddoba mar lagu dhaqa la dhaqaayo oo mid ka mid ahna waxaa waaye caro ay tahay lagu caraynaayo hadda hadaad mid toddobaad ama mid sidees riwaayad qaar ay kusoo arooreenba ay caddeeyeen in midda toddobaad waxaaba caro laga dhigayo ama mid sideedaad ba caro laga dhigayo waxyaalahaasaan ka faaidnay iyo wax ka badanba wax ka mid ahle waa xadiidkaasi intaas wax kasii badanaan ka faaidnay kitaabka fiqi ha ahaado dhan kasta waxaa waaye ahaat wax badanaan ka faaidnay أرى حلقاته فأذوب من وله ويهتف خاطري الله الله sidoo kale waxaan booqanay masjidka abubakar oo laga akhrinayay axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalem subax walba salaada fajirka kadib ayaa halkan laga akhriyaa kitaabka waa kuwan qaar ka mid ah xerta ku xiran oo alfurqaan ugu waramay darsigan walaal magacayga waa abuucaynaa almuhaajir waa gartay bal kitaabka adaa lacanayso magacii maxaa la yidhaahdaa kitaabkan walaal haddaan kuu sheega magaciisa waa mukhtasar saxiixu bukhaari waxaa lagu soo magacaaba almusamaa tajriid sariix alaxaadiisu aljaamic asaxiix waye imaam bukhaari ayaa iska leh mukhtasir waa lasoo gaabiyey bukhaari waaye waa gartay kitaabkan yaa idin akhriya waxaa noo akhriyo sheekheena sheekh mukhtaar abu usaama adigu marka kitaabkan marka aad bilaawaysay iyo hadda iminka aan kula hadlayo mustawahaaga ka warbixi alxamdulilaah ilaahay ayaa nimcad u sugnaatay alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay la in shakartum laasiidannakum alxamdulilaah cilmi weyn ayaa ka soo baxay awalan kitaabkana wuxuu ku bilaabanayaa baabul ikhlaas ayuu ku bilaabanayaa baabkaas culummo walba ama sheekh walba kitaab uu alifaya ma uu bilaabaya wuxuu ku bilaabayaa inama alcamaalu biniyaat lianna ikhlaas shay walba waa in ikhlaas horta loogu niyeystaa inama alcamaal biniyaat way ikhlaaskaas ayuu sheekh walba ka bilaabaa kitaabka ikhlaas ayuu ka bilaabtaa hadda alxamdulilah kitaabka ikhlaas ayaan kasoo bilaabnay haddana wuxuu marayaa baabul buyuuc ayuu marayaa alxamdulilah taas ayaa ilaahay nimcadiis ah kitaabkii kalbar ilaahay noo gaarsiiyey taasna ilaahay subxaana watacaala ayaan u shukurinaynaa mahadnaqana waxaa iskale allah subxaana watacaala ayaa noo manaystay inaan soo kacno salaad subaxa awoodeeni ma ahanin xiladeeni ma ahanin allah subxaana watacaala ayaana soo kiciyey allah ayaana keenay ayaa cilmihiina fahansiiyey alxamdulilah ilaahay mustawi macaan ayaan maraynaa oo fiican ilaahay anoo ziyaadiyay insha allah أرى حلقاته فأذوب من وله ويهتف خاطري الله الله masjidka faaruuq waa masjidkii saddexaad ee aan booqday salaada fajarka kadib isna waxaa laga akhriyaa kitaabkaas oo uu akhriyo sheekh faarax cali xuseen qaar ka mid ah ardayga ku taxan kitaabkani waxay nooga warameen muddada uu socdo iyo sida ay u faa'iidaystaan
cabdiraxmaan cabdiqaadir ibraahim cabdiraxmaanow waxaad ka mid tahay ardaga daalacanayso kitaabka uu akhrinayo sheekh faarax n kitaabkan ee ladiin akhriyo magacii marka hore maxaa la yidhaahdaa almuntaqa fi axaadiid alaxkaam can khayri alanaam waa gartay imisaa bilood buu socdaa kitaabkani kitaabka laga soo bilaabo shacbaantii hore soddonkeediiu bilowday ilaa iyo bisha haddaan ku jirno jamaadul aluula tobankeeda waana uu sii socdaa weli hadda wuxuu marayaa kitaab albuyuuc uu ku jiro hadda waa gartay bal kolka aad kitaabkan bilaaweysay iyo hadda aan kula hadlayo mustawahaaga ka warbixi alxamdulilah ilahay wax badan buu iiga kordhiyey aad iyo aad baa uga faa'iiday faa'iido aan la soo koobi karin oo aad iyo aad u cajaa'ib badan u qurux badan ilaahay subxaana watacaala wuu nagu anfacay kitaabkan kitaabka oo ah kitaab fiqiya iyo axaadiis axkaam badan aan ka baranay wax badan baan ka faa'iidnay alxamdulilah waxyaabah aan ka faa'iidnay haddaan wax ka xuso waxaa ka mid ah xadiidkii camar ibnu shucayb can abiihi can jaddihi can inabiy sala allahu aley wasalam qaala man tadababa walam yuclam minhu tibu fa huwa daaminun qofkii isdhakhtareeyo iska dhiga dhakhtar wuxuu dhakhtar uun ahayn walam yuclam minhu tibun aana lagu garanayn caafimaadka fahuwa daaminun wuxuu geysto uu naafeeyo ama ku halaagsamo gacantiisa ku qurbaxo wuu magayaa waana daamin waana loo haystaa booqashadii ugu dambaysay waxaan ku tagnay masjidka abubakar xilli duhur ah waxaa ka socda tafsiirka qur-aanka dadka ku xiran tafsiirkani oo ay suuqleydu ugu badan yihiin ayaa noo sheegay in ay aad uga faa'iidaystaan magaaga aadan macalin cuhmaan muuse almacruuf abudujaana tafsiirka bishan jamaadul sheekh meelaa hadda kahor tafsiir dhammeey sheekh maxamed cali sheekh kaan ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay ay xifdiyo mar lamaad hadinsanay bilaabay bish jamaad thaani iyo et marka haddin suuratu baqaras ku bilaabay xisibka koowaad maraay markii koowaad faata oo birabinaas ku bilaabay dhammeey hadda marlamaadka nag hanfayl dadka adhugsadaan maasha allah dadka ka tahanan dadkii deegaanka oo beledka degan iyo dadkii baadi kooyaayeen sheekh tafsiirka qaabkii usu kala degayaay waaqa dadka eldhareersiyaay dhinac weliba taafaday towxiidka ku sheekeeyay jihaadka ku sheekeeyay cibaadada kulli ku sheekeeyay salaada naga salaada walaa buryaay walaayo ka ansaay towxiidka walaa buryaay towxiidka walaayo ka ansaay dhinac kas taafaday minaad minaad tafsiir oo maasha allah laka macaansadayo laka raaxaysadayo maasha allah ilaahay subxana wa tacala carabka ilahay ay xifday xalaqaadka masaajidda wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo kunyobarow waxaa si dardar leh ugu soconaya duruus diini ah oo dadka masaajidda cilmiga ku barto waxay noo sheegeen in ay dareemayaan faham badan
يلقى الإله إذا توفاه
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhow waxaa wareysiyada ayaan dhegaystayaal ku sii siqaynaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa waxa uu weeraraf ka ah ku qaaday hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland isagoona sheegay in axmed madoobe uusan haysan wax sharciyad ah uu doorasho ku qabto xamse cabdibare ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk uu weeraraya axmed madoobe ayaa wuxuu sheegay inuu waqtigu ka dhammaaday isagoona qorshaha uu wato ku tilmaamay mid xaaraan ah xamse wuxuu sidoo kale axmed madoobe ku shabahay sida fircown oo kale ballamihii ay isla galeenna uu uga baxay taas awgeedana aan waxba lagu aamini karin waa kan xamse cabdi barre oo fircown ku tilmaamay axmed madoobe haddaan guga kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag ilaan wax ma dhaantid geed sida dastuurka jubbaland qabo qodobkiisa toddobaatanaad oo ah dastuur aad looba bedelay laakiin qodobada yaree nabadgalay uu ku jiro qodobkaas madaxweynaha waxaa u furan oo keliya u bannaan inuu laba jeer xilka qabto labadii jeer iyo in ka badanna waa dhammaatay sidaa darteed madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandayd ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna broseeska kismaayo kawa ka socdo ee madaxweynuhu wado waa sharci darro waxa ka dhashaana waa sharci darro hal xaaraanihina niriir xaaraana ma dhasho mana la aqbali karo walaalkay waxaan ugu baaqayaa inuusan ciidamada marna u adeegsan arrimaha siyaasadda waana dembi aan la isooga hari doonin hadday dhacdo waxayna keeni doontaa hadday dhacdo burbur ku yimaada ciidamada muhiimka ah ee muddada dheer la soo dhisayay waxaan soo xusuustay sijaalkii ama doodii dhex martay nebiyullaahi muuse iyo fircoon nebiyullaahi muuse inuu dal dadka xoreeyaa loo soo diray ayaguna waxay leeyihiin dhulkiina idinka qaato o idinka kaxeeyuu rabaa qisaduu isu ekaa annagu waxaan rabnaa dadku inay xoroobaan oy codkooda ku codbixiyaan cidday rabaan cod siiyaan asna wuxuu leeyahay dalkiina laydinka kaxaynaya say isu qabanaysaa madaxda maamulkaasi waxay ka baxeen ballankii ay ilaahay iyo ummaddan la galeen waxay ka baxeen ballan aniga ay la galeen si gaara oo markhaatiya leh sidaa darteed waxba laguma aamini karo
dhegaystayaal caawa intaas ayuu inooga egyahay barnaamijka dhuuxa waraysyada intii uu socday waxaa igala qayb qaatay wariyaasheenah maxamed muuday abu muslim cabdiraxmaan beder iyo mubaarak cumar kan mid la mida intaan dib uu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي